إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga ha alfurqaan qodobada insha allah aad ku maqli doontaan oo waxaa ka mid ah ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa xalay waxa ay weerar ku qaadeen deegaan ay ku sugnaayeen ciidamada galmudug kaas oo derislaha magaalada dhuusamareeb madaxweynaha dowladda federaalk ayaa waxaa lagu eedeeyey in labadii sano ee hadda ka hor uu ku darsaday uu doonayo inuu ka dhabeeyo kursigan uu ku fadhiyo inta ay ka dhammaanayaan mas-uuliyiinta walaayadda islaamiga ee hiiraan ayaa kulamo wadatashi ah oo ku aadan abaaraha gobolka ku dhuftay waxay la qaateen bulshada ku dhaqan buqa qable mu-asada alkataa'ib ayaa waxa ay baahisay muuqaal lagu soo bandhigay weerar ay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ku qaadeen fariisiin askarta dowladda federaalka ay ku lahaayeen deegaan ku yaala gobolka shabeellaha dhexe jamciyatul qur-aan ayaa dowro tasxiixul qur-aan ah waxay u qabatay konton macalin inta waa qodobadii warku waaweynee dhegeystayaal haatan u diyaar garooba warka oo dhammaystir إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa xalay waxa ay weerar ku qaadeen deegaan ay ku sugnaayeen ciidamada galmudug kaas oo derisla ah magaalada dhuusamareeb sidoo warkan uu ku faahfaahinayo cabdisamed cabdulaahi wararka ka imaanaya gobolka galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya ayaa ku warmaya in cutubyo ka tirsan milatariga mujaahidiinta al-shabaab ay xalay la wareegeen deegaan lagu magacaabo ceeldheere kaas oo ku yaala wadada dheer ee isku xirta dhuusamareeb iyo sidoo kale guriceel si ay nabadgelyo ku dheehan tahay ayuu u galay deegaanka gacanta mujaahidiinta deegaanka waxaa ku sugnaa isaga carari ka hor intaysan mujaahidiintu soo gaarin ciidamo ka tirsan maamulka uu hogaamiyo axmed cabdi qoorqoor ee galmudug markii ay qabsadeen kadib mujaahidiinta al-shabaab waxa ay qaraxyo xoogan ku burburiyeen xarunta saldhigga booliiska deegaanka iyo sidoo kale xarunta maamulka deegaanka intaa waxaa dheer oo ay mujaahidiintu dabqabad siiyeen mid ka mid a xeryaha milatariya oo ay deegaankaas ku lahaayeen ciidamada maamulka galmudug wararkii ugu dambeeyey ee la helayo ayaa tibaaxaya inay isku dayeen ciidamadii laga eriyey deegaanka ay weerara soo qaadaan balse waa lagu jebiyey sida aan xogta rasmiga ah ku helnay khasaare ku aadan dagaalkii halkaa ka dhacay lama helin balse hadday wax ka soo kordhaan wararka iyaga iyo barnaamijyadeena dambe ayaan insha allah idinkugu soo gudbi doonaa dhanka kale gobolada baay banaadir iyo bakool waxaa ka kala dhacay weerar ay fuliyeen milatariga mujaahidiinta al-shabaab gobolka baay mujaahidiinta waxay saakay dagaal culus ku qaadeen saldhig ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada qansax dheere tafaasiil dheeraada lagama hayo dagaalkaas banaadir mujaahidiinta xalay waxay dagaal toosa ku qaadeen bar kontaroollow ay ku leeyihiin xaafadda jamhuuriya ee degmada kaaraan ugu dambeynna bakool waxay mujaahidiintu xalay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada waajida isku soo wada duuba weerarada ay mujaahidiinta ku qaadeen gobolada banaadir baay iyo bakool iyo sidoo kale la wareegitaanka deegaanka ceeldheer oo u dhexeeya guriceel iyo dhuusamareeb ayaa imaanaya iyadoo saacado un laga joogo markii ay mujaahidiinta la wareegeen gacan ku-haynta degmada matabaan ee gobolka hiiraan halkaas oo ay ka eriyeen ciidamadii ku sugnaa ee la shaqaynayay shisheeyaha
madaxweynaha dowladda federaalk ayaa waxaa lagu eedeeyey in labadii sane ee hadda ka hor uu ku darsaday uu rabo inuu ka dhabeeyo uuna kursiga ku fadhiyo inta ay ka dhammaanayaan maxamed cabdi waare oo ah madaxweynihii hore ee maamulka hirshabelle islamarkaana arrimaha siyaasadda weli ku lug leh ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey doorashooyinka lagu murmay ee ka socda deegaanada dowladda federaalk iyo maamul goboleedyadu ay ka taliyaan waxa uu sheegay in xildhibaanada kuraastooda lagu murmayo ee muddada dheer jiitamaya uu farmaajo u sabab yahay hadafkuna uu yahay inuu wakhtiga dheereysto wuxuu tilmaamay in labadii sane hadda ka hor uu farmaajo ku dhawaaqay inuu kursiga kusii fadhinayo uu doonayo in uu hirgeliyo wax kastaba ha ku qaadatee maxamed cabdulaahi farmaajo waa ka go-an tahay labadii sano inuu dhammaysto aniga aqoonaan u leeyahay xaalad walbaan isla soo marnay wax walba waxa uga muhiimsan inuu buruuf gareeyo labadii sano horta go-aankiisii go-aankaas xataa inuu isagu madaxweyne soo noqdo waa ugu muhiimsan tahay meeshaas horta waa uga dhegan tahay hala jiido hala jiido hala jiido hala jiido labadii sano horta waa waa- horta ku talagal meel dhigo in labadaas sano ay halkaas ku tagtane asigoo hadalkiisa sii wata maxamed cabdi waare waxa uu sheegay in farmaajo aanu wakhti ku soconin ee uu kursiga isaga dangiigayo warka micnihiisuna waxaa weeye in arrintu ay caqabad ku tahay oo keliya dadka kale ee doonaya inay kursiga uu asigu ku fadhiyo u tartamaan maalinkaas ay halkaas joogto oo labada sano la diiday yay ahayd in labadii sano in la diiday oo rasmiya ilaa waa la diiday waa la diiday war maaha waa in la khidwaad macnaha stebskii la qaadi lahaa tallaabooyinkii la qaadi lahaa inayna laba sano aysan dhicin maalinkaasay ahayd in la isla meel dhigo waa la isla meel dhigi waayo soo maaha Een, farmaajo degdeg ma qabo meel uma socdo shidaal kuma socdo koronto kuma socoto halkiisaasuu joogaa iska qayli ee, adigu buuq twitter wax soo dhig raadiyaha lagaa wareysto shidanaaba shidan shidane yaaba shidan aday ku taallaa ninkaas taladiisu meelay u taallaa asaga taladiisa wareer ugama jirto madaxweynaha dowladda federaalka oo marka hore loo qorsheeyey inuu afar sano oo keliya kursiga ku fadhiyo ayaa iminka ku dhowaad shan sano xilka haya waxaanu doonayaa haddii u suuro gasho in muddo kale oo intaa kasii dheer uu sii joogo mas-uuliyiinta wilaayadda islaamiga ee hiiraan ayaa kulamo wada tashi ah oo ku aadan abaaraha gobol ku dhuftay waxa ay la qaateen bulshada ku dhaqan buqa qable maxamed ciise ayaa ka waramaya deegaanka boqa qable ee wilaayada islaamiga ah hiiraan ayaa waxaa ka dhacay kulan loogu arrinsanayay abaaraha ka jira gobolka waxaa kasoo qayb galay kulankan culimada diinta islaamka odayaasha deegaanka waxgaradka salaadiin iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah hiiraan waxa uu daarnaa kulankan sida lagu gurman lahaa deegaanada ay abaaruhu saameeyeen iyadoo laisla gorfaynayay qaabka ugu habboon ee lagu gurman lahaa dadkan mid ka mid ah culimada kasoo qayb gashay kulanka ayaa halkaa ka hadlay dadka muslimiinta ah markii uu ku yimaado wax inay isgargaarsadaan isu ururiyaan maxaa yeelay wixii yaroo lasoo ururiyo wuxuu noqonayaa dadka muslimiinta oo dhan buu anfacayaa axaadiid fara badan ayaa ku soo aroortay nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa min yowmin yusbixu fiihi alcibaadu ilaa wa fiihi malakaani yanzilaani fayaquulu axaduhuma allaahuma acdi munfiqan khalaf wayaquulu alaakharu allaahuma acdi mumsikan talafan waagii beryaba laba malag baa ka lahaya waxay leeyihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ruuxii wax bixiya ilaahay waxa u soo bedelo ruuxii waxa weeye haystana ilaahay xoolaha ha dhaafiya ayuu leeyahay sidoo kale waxaa goobta kulanka ka hadlay nabadoon maxamed sheekh isagoo tilmaamay arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay in laisku gurmado dad muslimiin aan nahay arrintaanoo kor hor umu dhacday mase waa arrin cusubo ugub ah way dhici jirtay maxay ugu bixi jireen muslimiinta awalan towba loogu bixi jiray ilaahi subxaanahu wa tacaala inuu towbo keenno fafiruu ila allah innii lakum minhu nadiirun mubiin in ilaahay oo cararno xaggiisa oon dhahan ilaahu adaan kuu towba keenni dunuubteenna faraha badale waan waan waa ictiraafsannahay ilaahu naga towba aqbal maxaan helaynaa markaas faqultu istakfiruu rabbakum إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين إلى آخر الآيات kadib sheekh guuleed abuunabhaan waaliga wilaayada islaamiga ah hiiraan ayaa gunaanidkii kelimad qaatay isagoo jeediyey dardaaran guud ujeedka kulankeenna galabta aan isugu yeernay oo aan isugu nimid muhiimadiisu koowaad waa isdareensiin xaaladda jirta Ee, allah subxaanahu wa tacaala ayaan annagu addoommo u nahay daciif baan nahay mar aanan baahnayn oo allah aanan u baahnayna ma jirto allah subxaanahu wa tacaalana addoommadiisa isagu ma dulmiyo sida aad arkaysaan sanadkan waxaanan helin roobkii ama waa yaraaday haddii allah subxaanahu wa tacaala naxariistiisa aanan helin sidaan hadda aan ku jirno waa waxa lagu tilmaama abaar marka koowaad inaan isdareensiinno qodob bay ahayd oo dadka ay khiyaarta ohoo galabta meesha fadhiya hadday dhaqan tahay hadday ganacsato tahay hadday culimo tahay waa dadkii ummadda hoggaankeeda ahaa waa dadkii la rabay ummadda inay u fikiraan wilaayaadka islaamiga ah oo ay ka aramiyaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dadka ku hoos nool ayaa iska kaashada wax walba iyaga oo aan u qayla dhaansan waxa aan ka ahayn allah subxaanahu wa tacaala oo keliya mu-asasada alkataa'ib ayaa waxay baahisay muuqaal lagu soo bandhigayo weerar ay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiinna oo ku qaadeen fariisiin ay askarta dowladda federaalka ku lahaayeen deegaan ku yaala gobolka shabeellaha dhexe maxamed cali aadan ayaa ka waramaya
بسم الله الرحمن الرحيم
alkataa'ib waxay habeenkii xalay baahisay muuqaal muddo kooban soconaya laakiin muhiimad weyn xambaarsan kaasoo lagu soo bandhigay weerar cagmarin ah oo ay mujaahidiinta ku qaadeen askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo ay isbaaro u tiilay deegaanka caliyaale oo dhaca inta u dhexaysa muqdisho iyo degmada balcad ee wilaayada shabeellaha dhexe muuqaalka ayaa waxaa lagu bilaabay xadiid ka sugan nebiga sala allahu calayhi wasalam oo dadka muslimiinta ah u tilmaamaya fursad aad iyo aad u weyn oo haddii uu qofku alla waafajiyo jannada ku galayo xadiidkaas oo uu fasirayo sheekh mukhtaar abu subayr amiirkii xarakada mujaahidiinta al-shabaab allaha ka aqbalo shahaadadiisa
رسولك وحري صلوات الله وسلامه عليه فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاتي في بيته سبعين عاما ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة اغسوا في سبيل الله من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة رسولك وحو leeyahay salaada uu midkiin toddobaatan sano gurigiisa ku tukado waxaa ka khayr badan goobta jihaadka oo istaago miyaydaan jeclayn alla inuu idiin dembi dhaafo uu jannadiisa idin geliyo haddaad sidaa rabtiin alla dartii u duula maxaa yeelay qofka alla dartii u dagaalama hal ama neefgeeli intuu ka xigsiimoodo janno ayaa u waajibtay
muuqaalka ayaa waxa uu si toos ah usoo bandhigay bartii lagu weeraray ciidamada dowladda federaalka iyadoo lasoo bandhigay meydadka askartii lagu dilay weerarka cagmarinta ah waxaana kuwa la dilay ka mid ahaa qaar qayilayay ama jaad cunayay kuwaasoo halkii ay fadhiyeenna ay yaalaan dhowr baakad oo sigaar ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa horey u caddaysay in sababta ay ciidamada dowladda federaalka u dilayso ay tahay iyagoo garab u noqday shisheeyaha si la mid ahna ciidan u noqday dastuur ay shisheeyaha qoreen oo la dhigay booskii kitaabka qur-aanka kariimka kaamirada al-kataa'ib ayaa qabatay sandaqadii ay ilaalada ka hayeen ciidamada dowladda federaalka iyo halkii ay ku sugnaayeen markii uu weerarku dhacayay waxaana la arkayaa qaarkood oo ay markaa naftu ka sii baxayso isdaarka ayaa waxaa ugu dambeyn lagu soo gebagabeeyey kelimad aad saameyn u leh oo uu jeedinayo shahaadadiisa allaha ka aqbala ee sheekh qaasim arriimi amiirkii mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratulcarab kelimadda ayaa si xeeldheer kuugu bidhaaminaysa muhiimadda niyadda iyo acmaasha quluubta sheekha ayaa sheegaya inay dhici karto qof camalkiisu badan yahay inuu ajarkiisa yaraado niyad la-aan darteed dhanka kalena qof camalkiisu yaryahay inuu ajarkiisu bato ixtisaabka iyo niyadda darteed
قد يعمل الإنسان أعمال كثيرة لكنها في الميزان ليست بشيء وقد يعمل عمل بسيط فيكون في الميزان عظيم جدا بل قد لا يعمل وإنما نوى بنيته فكتب الله له أجر النية فمحل العمل هو القلب كما جاء في الحديث إن الله لا ينظر إلى أشكالكم ولا وإنما ولا إلى أجسامكم إنما ينظر إلى قلوبكم في رواية إلى قلوبكم أعمالكم هذا محل نظر الله عز وجل فإذا رأى أن القلب هذا قلب سليم سليم من الشرك سليم من الحقد من البغضاء من النميمة من أمراض القلوب هذه هذا هو القلب الذي ينفع صاحبه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم dhowaan ayay ahayd markii ay alkataa'ib baahisay muuqaal soo bandhigayay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo cagta la mariyey kuna sugnaa deegaanka buurane oo u dhow degmada mahadaay ee wilaayada shabeellaha dhexe waxaana muuqaaladan ay xambaarsan yihiin fariimo ku socda ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa ku wajahan dowladda federaalka iyo askarteeda jimciyadul qur-aan ayaa dowla tasxiixul qur-aan ah waxay u qabatay konton macalin sida warkan uu ku eegayo maxamed daahir calasow dowradan oo socotay muddo lix bilood ah islamarkaana ay soo qabanqaabisay jimciyatul qur'aan ayaa waxaa ka faa'iidaystay konton arday oo ah macalimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka munaasabad si heer sare loo soo agaasimay oo lagu qabtay degmada galhareeri ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah galgaduud odayaal dhaqan iyo marti kale oo lagu casuumay dowrada ardayda ayaa sheegay in wax badan ay faa'iideen bilaha ay u jilbixirnaayeen dowrada lagu saxayay qur-aanka kariimka والله لقد استفدنا في هذه الشهور علما كثيرا وخاصة علم التجويد وهو هدفنا المنشود وضالتنا المفقود وغايتنا الممدود ورحلتنا المولود وأكثر أوقاتنا كنا نستغرق تصحيح كتاب الله وحسن أدائه على شيوخنا جزاهم الله خيرا وبينوا لنا أمورا ملتبسات علينا من قبل وليعلم الجميع أن من يريد تصحيح لسانه بأداء القرآن فلا بد له من مشافهة شيخ عارف متقن لهذا الفن ugaaska beesha murusada ugaas cabdulaahi daahir axmed oo ka mid ahaa nabadoonnada lagu martiqaaday dowladda ayaa dardaaran dhaxalgal ah u jeediyey macallimiinta horta awalan marka alla marka ugu horraysa alla subxaanahu wa tacaala wuxuu idinka rabaa inaad ilaahay dartiis aad wax u barateen camalku waa inuu ikhlaas yahay bisharad waa camalku waa inuu ikhlaas yahay marka labaad inaad gaarsiisaan ummadda waxbarashada ardada jiilka soo koraa waad aragtaan dhinacyada waxay ka fadhiyeen inaad gaarsiisaan qiraa'aad khaldanaa jira si maaragtay qur'aanka aanan ilaahay ugu talagelin in loo akhriyo ayaa jirta arrintaasoo dhan waxaa la rabaa inaad ka beddeshaan wax yaad ka beddelaysaan ardada keliya baad ka beddelaysaan maya qof kasta oo aad aragtaan ama nabadoon ha noqdo ama ugaas ha noqdo ama waali ha noqdo cid kasta oo wax akhrinayo aad dhaadiin inaad tartiib ugu naagsan dadka wax jajabina aad ka dhicisaan ugu dambayntii waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abuukhaalid oo soo gabagabeeyey dowladda ayaa la dardaarmay macallimiinta qodobka koowaad inay ku dadaalaan qiraa'atu fadaa'il alqur'aan nasiixada labaad ama dardaaranka labaad waxa waaye si aan u naqanno ahlulqur'aan dardaarta waxaan ku soo gebagabaynayaa cilmiga wuxuu u baahan yahay ama qur'aanka koo uu ku yahay cilmiga in camalfal iyo ku dhaqankiisa in lala yimaado waxa uga horreeyon in dadka la gaarsiiyo waa maanta qur'aankii ayaa humbaarsan tihiin khayrukum man tacallama alqur'aan wa callamahu xadiidkaas in la xaqiijiyo ummadda maanta faatixada iyo suuradaha ugu gaagaaban qur'aanka akhrintooda ayaa ummad badan maanta ay maa kar waayeen si kastaba ha ahaatee ummadda islaamka oo dullaysan ayaa karaamadeeda iyo cisigeeda ku heli karta inay u laabato qur'aanka kariimka oo ah kalaamka allah xarakatu shabaabulmujaahidiin oo ka talisa dhul ballaaran oo ka tirsan soomaaliya ayaa dhidibada u aastay jimciyatulqur'aan jimciyadda ayaa qabata dowraad iyo tartana dhaca bisha barakaysan ee ramadaan laguna weynaeyo qur'aanka kariimka warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duhurnimadan waa inaga inta